Barbara Dormían al almeyer Hayate jacayl xubbi weeye xaqdhowrka Barbara Dormían al almeyer Hayate kuwara xiisaha ka gacaylka xubbiga ka abuurma xiisaha ka gacaylka xubbiga ka abuurma ayaa ayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idin ahaantiinba dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan meel kastood joogtaanba barnaamijka gala wanaagsan xubintiisa codkaaga gajaab Rabbiga ka abuurma xiisaha ka jacaylka Rabbiga ka abuurma ayaa ayaa ayaa xiska deeqa adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga u jeeda xareerka waraabi xareerka waraabi xaggaaga u jeeda xareerka waraabi adaa ah xigayga adaa xidigay ah adaaba xasuusta xiskayga ka buuxshay dareenka xadaafay xaggaaga mar kale kulanti wacan wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaay meel kastood joogtaan iyo si kastood noo maqal dhegaysanaysaanba galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay waxaad maqal dhegaysanaysaana waa barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi barnaamijkana galabta waxaa halkan idinkaga tabinaya anigoo ah filsan muuse yuusuf filsan degan dhanka farsamadana waa liibaan cabdi ciise galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay barnaamijkuna aad buu u xiiso badan yahay barnaamijkuna waa barnaamijkiini aad kaga qayb qaadan jirteen codkiina iyo markaasi ee gaba iyo guurow iyo weliba baraanbur iyo weliba geeraar waxaad kaga qayb qaadan kartaan baacdoodkiina ku tijaabi jirteen Een, balse aan ku daahfurano mid ka mida kaalmaha sugaanta dibna waan iskugu soo noqon doonaa heka bagasho wanaagsan ayaan hawadayda ka leenahay
isagiyo karaamadooda cadilkana bixiyo waa midaan la celin karin
caynadiisa aadamigu oolaadiyo afgarashada uu ku kala coddheer yahay
isagiyo karaamadooda cadilkana bixiyo waa midaan la celin karin
caynadiisa aadamigu oolaadiyo afgarashada uu ku kala coddheer yahay
layskuma colaanshin qofu cashiq ku dirin qalbi nugul qaacasin haka caban haka caban marnabo aruur iibaanan ka gayin
cusubiyo dhuldogliyo meel cagar ku qariya nafta lagu casuuma haka caban haka caban marnaba gelin
calafkaaga guurkuna abduumeen cidhiidhiyo kaa jalo calooliyo calmare kaleeto haka noqon haka noqon haka noqon qalbiga cay
calafkaaga guurkun hadduu meel cidhiiri kagalo calooyo calma ruux kaleeto haka noqonin haka noqonin haka noqon qalbiga cay
عودرنت فيك هي الغبي دواقة وعلامة قونية
indhiga adigoo ku haynba curashada kalgacalkuna cidla kugu haleesha
عودرنت فيك هي الغبي دواقة وعلامة قونية
indhiga adigoo ku haynba curashada kalgacalkuna cidla kugu haleesha
حظي جاعل العاصف لا حس يحرموها نفسي حل لقما كرة هكا عبر هكا عبر مرنا ورو يبوانا كدي
ogashada naxliga guud waa biocol dhaashiyo cudur aan dawanaay haka caban haka caban barnabadro xibaanan kaageyn
calafkaaga guurkuna adduumeen cidhiidhiyo kaa galo caloolyo calmo ruux kaleeto haka noqon haka noqon haka noqon qalbiga cay
ha ka noqon een, qalbiga caydhe waa hees markaasi ay si wada jira ugu looqeynayeen fanaaniinta codka baxsan ee tufaax darajo iyo weliba cabdi curye intaasaan kaga soo noqono heestaasi barnaamijka daafurka inoogu aheed galab wanaagsan galab cudoon casiriya wanaagsan ayaan hawadeedii ka leenahay ciyaarta hawada naga dhegeysanaysa ayaan hawada markaasi ku saaxiibnayba een, barnaamijkuna waa codkaaga tijaabi sidaad hore uga barateenba markaasi codadka noocyada kala duwan aad markaasi een, aad ku tijaabin kartaan iyo weliba markaasi wixii kale aad ugu soo talagashan barnaamijkan waxaad kaga qayb qaadan kartaan fura lix lixdan iyo sideed siddeetan iyo laba eber lix ayaad kaga qayb qaadan kartaan waa fura lix lixdan iyo sideed siddeetan iyo laba eber lix ayaad kaga qayb qaadan kartaan galab qurux badane galab cudoonna waan idin leenahay balse een, barnaamijka qaybihii hore ayaan markaasi ku guda jirnaa dhegeystayaasha jaaniska u helay oo markaasi een, qadadka telefoonada ayaan jecla inaan u baaqo dhegeystaan ugu horeeyaan jecla markaan hale hale Muusan Muusa Degan walaal soo dhawow magacagaalkaad naga soo wacayso
والله وماadintahay sidna ku salaamayaa waa xididtan marka gabta xaafadda banaadir xidigta nolosha weliba caasha cuud inayd baan filayaa
haa abaayo haye caasha cuud een, barnaamijka oo la socotaa galab yar wax yar een, codkaaga ma aadan tijaabin galbaha weliba een, codkaaga tijaab aad baad uga dhex muuqataa caasha cuud iyo galbaha kale intaba
waa maadintahay walaashii qaaliya aad baan u salaama adigu
dhammaan anagoo anoo ka wakiilayaan waa kaa guddoonnay baanu ku leenahay een, caashoy galabte maxay noogu soo tala gashay ma baraambur ma gabay ama geeraar hadde mase dhanka heesaha unbaad isku dheeraysaan
abaayo macaanay ku jira maadinta inkastoo gabay iyo baraamburku arrin wasaanaad ku ficneen oo dhanka xoogaa fanka Mhm, dhanka heesaha
Mhm, waayahan dambe heesaha haddana waa- innaba caadi maaha
sax marka waxaa la dhanka heesaha unbaa la iga daba diray aniga halkaa uun iga fiiri filsanay meelo kale igala daba wareejine
ها باي waxaan waxaan ku kala geleystii deeraagta lidaado waxii kaba yare Mhm.
caashaqa weligee lagama rigo dhuuxiyo labuu u dhaadhaaca dhuuntaa cunada ay martiyo dhiigiyo wadnuhu dhex socdaa sida dhiba rooba ku dhowra sida wiilamdhabankaa ka dhaca wiiltii ciribtaan kuu diidaa Mhm. farxiyo aana walaahi codkeeda waadba soo saartay baa laisdhihi karaa caasha cuuday aniga naftirkii ujeedayoo geesteeda unbaa kaga dhagay marka caasha
Abaay waana kuu tixgelinaya caasha cuuday haddii markaas waqtigu noo saamaxay soo daa codsigaaga
si ku luqeeyaan farxiididka iyo su-aad ee igahoo farxiyay ubaxa Mhm.
xiisad baa codsanaya abaay waan kuu soo dayi doonaa caashooy markaasi haddii waqtigu noo saamaxo aad mahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatana kaga mahad celinaynaa galab wanaagsan ayaan heewada idinkalena khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaay barnaamijkuna waa barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa codkaaga tijaabi oo markaasi codadkiina aad ku tijaabisaana marba sidii uu nuuci uu noqdo balse waxaan jeclahay icitaankana weli kusii socda hale hale walaala soo dhawow magacyaalkaad naga soo wacayso
walaalo farsanada wandhawa walaal adigoo goobta dabayshaa ka fogaanaya magacaaga
magacayga farsana waraba fartuun xaggeed naga soo wacaysaa
abaayo meel dheeraado aeroboorkaas kisankaasa waa abaay Mhm, haye barnaamijkood la socotaa
abaay galabtaano codsi tijaabin maayo laakiinse waan salaamaya wariyaasha idaacadda oo adigu aad u horeysa Mhm.
codkina waa wataa haye dhammaan waa een, ah, waa kaa guddoonaan waa ka wakiila codsigaga soo dayso
waxaan rabaa heestii falastiin galmudug manaada walaal waan kuu soo dayi doonaa haddii waqtigu noo saamaxo adna adna waa u mahadsan tahay Eh, sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaataan kaga mahad celinaynaa dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa lambarkaad naga soo wici kartaan markaasaad kaga qayb qaadan kartaan wicitaanka codkiinana aad ku tijaabin kartaana waa lambar fara lixa lixdan iyo sideed sideetan iyo laba eber lix ayaad kaga qayb qaadan kartaana wicitaanka ayaan dhanka wicitaanka ayaan jeclaa inaan siiyo jaaniska ayagoo dhanka kaalmaha sugaantana ay qayb barnaamijka ka yihiin bal wicitaanka ayaan u baaqaya halo halo
salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu laala soo dhowow magacalka naga soo wacayso
waa kasibta mahadsan tahay raayso waaye ee joogta xaafadda kutiin haye raa-idda waad la socotaa barnaamijka
aad uga walaasha waa la socda aad uga raa-idda galabta maxaad inooga soo tala gashay
walaasha heesaan kuu soo talagalay ku luuqeyso isnaamada abdibaxdo xaleegawaan Mhm, dhanka heesaha unbaad isku fiican tihiin raa-idda
aad uga walaasha aad uga gabayga iyo dhanka baraamburada iyo bal geeraarada iyo maxaa dhankooda uga jaleeca weysay
may walaasha aad kulankuliyo xaggaas iguma baxdo dhinacaas fanka usan jeeraan dhanka fanka unbaad aad leedahay dhanka una layga sii fiirsho bal haye soo daa heestaasi aan dhegeystayaasha aan anaguna aan wada maqalno
marbaanaha ruuxu bigu damirkiisu uu xiray marbaanaha ruuxu bigu damirkiisu uu xiray marbaanaha ahaa ahaa ruux xantiyo bahadilaad xaragadi ka qaaday marbaanaha ruuxa niban xiriirkiigaa gajaray xaqiiqda mardan ka odnaa iyada xisigahaa ikaysay isayda markaan xurmeeyey iyadana xaalaana gooyay kaxiiso gacaliye xaaxibaadidoonkeed kaxiiso gacaliye xaaxibaadidoonkeed maasantahay wanaagsaada cadaadada iyo dhammaantii waa salaama dhammaan anaguna anaga ka wakiila waxaana ku leenahay galab wanaagsan mid lamid ah waa mid la caynayaan hawadan kuu soo marinayna galab wa- ano galab cudoon galab wanaagsanna waana ku leenahay dhegeystayaasha aana qayaha iyo qadarinta naga mudan oo meel kastood joogtaanba Dhici- wicitaanka ayaan je- weli jaleecaya oo wicitaanka ayaan jaanis la siinaya Halo, halo
haa asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaala soo dhawow magacayaalkaad naga soo wacayso
walaasha qaar iyo silsiladan waa ku salaabigiro wanaagsan ayaan ku leeyahay magaciiduna waa siman oo joogta xaafada banaadir haye siman waad la socotaa barnaamijka
maasha allah si wanaagsan walaashay Mhm, haye siman galabta daarsantaba ma filayaayo shaha casriya xataa si fiican baa usoo cabtee
Mm, si wanaagsan walaashay Mhm, galabtina codkaaga tijaabisa xataa fadhiga si fiican baad salka dhulka u dhigtay bal haye soo dhawow barnaamijka waxaad kaga qayb qaadanaysaa
walaashay waa dhowhay barnaamijka waxaan uga qayb qaadanayaa Mm.
heesay ku luuqeeyeen tacliin siman iyo een, maxamed mare
midda maxaa toban aniga unbaa matalaya bal haye soo daa
aniga badheego siduu adiga kaa dhigay alla iga siidayo waa niga la dhuubtee aniga badheego siduu adiga kaa dhigay alla iga siidayo waa niga la dhuubtee waxaa ila rabo dadka farkan imuriday isdaas nila horey waxaa ila rabo dadka farkan imuriday isdaas nila horey ayaa argo handada inagu reer dhismo dhulkii aan ku dhalaaliyo abdan tagno korneena haajada baya argo candada inagu reer dhismo dhulkii aan ku dhalaaliyo abdan tagno korneena haajada walaashii waa mahadsan tahay iyo inta kale dabcan waxaa filaya inaad jirto taqriintii maxaa dhabale aad fadhiisado Mhm, maadaama heestaa iga boobtaan oo weliba kusoo wada Mhm, saacadi- saacadihii waad mahadsan tahay aad baad mahadsan tahay dhe sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay galab wanaagsan oonu ku leenahay welina qaybihii een, hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa galab wanaagsan galab cuntoon hawada ayaan idinka leenahay
haddaad igaaba sii guurtay kaligay miyuu guudka igu raray gohaadiisa kaligay miyuu guudka igu raray gohaadiisa inayow jacaylkuuna hadduu kuwa qaluubtayda xasuustuna ku gaar yeelay inayow jacaylkuuna hadduu kuwa qaluubtayda xasuustuna ku gaar yeelay gabadhnimo xishoodkeeda anuu hoos u sii guuxay hadalgabay u dhaadiisa balankii inaad guusho miyaad gacada faamuurtay
waa tahay galab wanaagsan baan hawada idin kale nahay meel kastood joogtaan iyo weliba si kastoo maqalka warbaahinta idiin soo gaarayaba ayaan halka raadi aad naga dhagaysan kartaan cadaada iyo deegaanada ku dhadhow f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan dadyaga caalamka oo dhan live streamka een halka internetka ku leenahay radio cadaada dot com een ayay naga dhagaysan karaan oo wicitaanka ayaana weli kusii soconayaa oo dhanka wicitaanka ayaa weli jaalan jaanis ka siiya calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magaalkaad naga soo wacayso
أنا سيرشاد وشوفت حافظة كرامو
magacaagaad oo raaliya
أنا سيرشاد anise soo dhawow waad la socotaa barnaamijka
والله صداع Mhm, haye galabta maxaad kaga qayb qaadanaysaa
هيس هيس عبتك تجابنا Ma- heestaas yaa hore ugu soo luqay
أنا أقصد لغة مي فيا مقصني أنا كل لغة أقول لغينا laakiin erayada unbaad haysaa
آه Mhm, bal hayee inoogu tuur
إنا يا جعيل با كينيغا إسارو إيغوكا ترابيو أكاتي سواي أكاتي سواي إنا يا جعيل با كينيغا إسارو إيغوكا ترابيو أكاتي سواي أكاتي سواي أبا عبتي وطاح haye soo dhow walaal codsigaaga oon kuu tixgeli doonaa haddii markaasi waqtigu inoo saamo هذه دعبة مرشية كفك عبد
waana kuu soo dayi doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo galab wanaagsan aanu ku leh codsigaaga waan kuu tixgeli doonaa haddii waqtiga inoo saamaxo galab wanaagsan aanu ku leenahay eh, sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatana kaaga mahadcelinaynaa wicitaanka ayaana weli jeclahay inaan markaasi een, u jaleeco qaybihii dhexe ee barnaamijkan oo kusii siqaynaho markaasi een, oo g- saacadanbaa markaasi sii gaaraysa mid ka mid a kaalmaha sugaantana oon u jaleeci doonaayo dhextaalka barnaamijka inoo noqon doonta balse dhegaystahan halo halo
السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacyaalkaad naga soo wacayso
هي أقول شو بتيجي haye riyaaq waad la socotaa barnaamijka
إنسان Mhm, haye galabta maxaad kaga qayb qaadanaysaa riyaaqay
يركض أنت تساعدني Mhm, maxaad inagu tuuray ma gabay ma maxa- guurow ma geeraar miyaan eh, weliba dhaanto dhaantooyinka aad ugu dheeraysaan filaya riyaaqay
هذا وين يركض أنت يعني نص غلط وأنا Mhm, haye bal dhaantadaas iyo hore ugu looqeeya markaasi
حتى أريد أيام كاتمينك ما حيميش Mhm, haye soo daa bal erayadaana wada maqalno
إذا دولارك عم تريد الخطوة يا إيجا قد غيرت توا دولك منك وصا تخيرك نطارك دايدا إيجا كارور كتاي وانا عمدني دعمنا نيما واتنا تتارك دعمنا لا
ana riyaaqay aad baad mahadsan tahay ana sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaataan kaga mahad celinayna galab wanaagsan galab cudoonna waanu ku leenahay maxaad kaloo kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka galabta
سلام يا إخوة قادنا يا واحد سلام مسلمين تمام إيو رياشة داير عدادة كل سنة فرصة غالية على يستاشي يعني كون سيئات كان مهبلين يستوى روح البلان أبراش نووت aad baad umahadsan tahay anaguna salaan lacayna ayaan hawada kuu soo marinaynaa sida quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaatan oo kaga mahad celinayna galab wanaagsan oonu ku leenahay dhanka dhegeystayaasha kale ayaana jeclahay weli inaan jaaniska siiyo oo markaasi barnaamijka nagala qayb qaadanaya goordhowna dhanka kaalmaha suugaanta ayaana jaleeci doonaayo een kaalmaha suugaanta mid ka mid ayaana jaleeci doonaa wacitaanka ayaana jeclayna weli jaaniska siiya halo halo
السلام عليكم calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawo walaal magaca yalkaad naga soo wacayso
كنت رحمة حافظة بكينا نكرس حبيبي Mhm, sawdaraxa barnaamijka dad la socotay maxaad kaga qayb qaadan galabta
راشي عسى يا أنت Mhm, laakiin galabta codkaaga un tijaabi maysid
ما ما قربت أكيد متكلمين haye soo daa codsigaaga haddii markaasi waqtigu noo saamaxo anaa kuu tixgeli doonaa
فيرتو كله قاعد يحضر في عاد مسكدة Mhm, waa kuu soo dayi doonaa haddii waqtigu noo saamaxo galab wanaagsan aan ku leenahay een dhegeystayaal meel kastood joogtaanba galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay wicitaanka ayaan ajeclayna weli siiyo jaaniska waqtigii dhextaalka barnaamijkana daqiiqadan qurun baa naga harsana balse wicitaanka ayaana weli ku soconaya halo halo
السلام calaykum عليكم salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacagalkaad naga soo wacayso
waa maari oo shirkadii maariya iyo waad la socotaa barnaamijka
okay si wacan walashii si wacan oo la socdaa galabta maariya waxaad kaga qayb qaadanaysaa
aba ana galabta codkii dikay maayo laakiin codkii wata Mhm, haye codsigaaga soo daa
waxaan dalbanahay heesta cawo sadeexdan nuursi Mhm. waan kuu soo day doonaa haddii maariya waqtigu inoo saamaxo haddii kalena filsan galabte waxaad eh, dhegeystayaal badan codsiyo badan soo diray waxay leeyihiin galabtay een, codsiyada naloo tixgeliyo haddii waqtigu inoo saamaxo waan jecelayn aan markasta codsigiina idin tixgelino oo markaasaan idiin soo dayno wicitaanka ayaana jecelayn aan siiyo jaaniska halhalo Mhm. calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo walaalo magaca geelkaad naga soo wacayso
sulsulood xaafada oo kaala tusaysa waa ku salaamo walaal walaal mid lamid adoo raalli iyo magacaga inagu celi
sulsulood xaafada oo kaalada haye samsom barnaamijka waad la socotaa
aad oo weyn haye maxaad barnaamijka samsom ee galabta kaga qayb qaadanaysaa
sulsulay wallaahi galabtay een, waxyaabo badan aan dhegeystayaasha adiga badin waa laakiin sida inta aanan la gudagelin waxaan rabi lahaa ma inaan la jeclaan lahaa dhegeystayaasha adiga mina ila raadisin mana gabadha siyaax samri jecel dhaho Mhm. galabta baadi goob waxaa ugu jirtaa eh, siyaax samri jacayl
ah barnaamijyaha barnaamijyada ku horeysa ee balan iga qaaday marka oo barnaamijka dhexdiisa Mhm.
marka waxaan rabaa gabadhaas galabta codkeeda inaan halkan ka maqlo marka eena waxaad leedahay galabtay siyaax baan raadinayaa baadi goob baa ugu jira ballamo badan oo ay gashaan waa laga rabaa ballamahaas haddaad wax ka mid ah wax ka mid ah haddaada noo tilmaantaan anaga dhegeystayaashaba
sirtaraytaas waa arrin weyn laakiin se waxaan dhihi lahaa yarta raadiya Mhm. yarta raadiya haa siyaa xal raadiya galabta marka insha allah dib aan kugu dalab laakiin siyaa galabtay ila raadi galabta siyaax waxaan filayaa inta badan dhegeystayaasha inta badan barnaamijka ku xiran ay ku guda jir- ay ku jirtaan waxaan filayaa inay ku maqlayso een qaadka teleefoonkana hadduu u saamaxo ay markaasi een markaasi ku maqlayso dhegeystaha xiga halo halo
السلام عليكم calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
الو halo walaal waa ku maqalnaa soo dhawow magacagii halkaad naga soo wacayso
وديق نور ديق وين كنت وعي ديق لو
haye cumar deeq waad la socotaa barnaamijka
سوى عن طاولة صورة سعيد galabta maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka codkaaga tijaabi
كلبتي وحان كي قيب قادن يا قوي وقاضي لنا بوين اللي يدهدو أحمد عثمان ومر كرم عليه برغم Mhm.
دواقي وحان قيلة دان كرو ديريسي درار يهمين نور وحان دولي أوحيمي دلنجرور صوماليا دي فكريني وحان رمال أدرو داحو مقشي بيهي كوستين قدادي مسؤول بيهي مدقي دارين ما سوي كيبتاع كعداي حالين تيه وانا دي جيب ما يجريني هذا الكيد المسلسل نقوي بدي أغريان تلاشية ولا نمو بيكي هوري يكتاري يوشي تحورة تداوع كريكاري كيوزة تقضاني يا وايدي بيهي ninka waxaa dhalmay baan dhalugta joogaani aniga dhammaantood warmo ay u dhacaayaan nasigama dheeray ragga ilka wafiye waxaan ugu dhandiirsaday inaan dhiibibkiciyaayo aan u dhaya boogahon dhalab saaraay markaan soo dhaweeyaba dalaa dhufta nabadii meeshaan ka dhaadaba dhaftaa loo furfurayaa dhufaangeel ma rimiyo
Een, dhegeystahaasi aad buu umahadsan yahay isagoo barnaamijka guda jira markaasi qaadka telefoonka ka go-ay balse een, dhegeystayaal dhegeystahan een, markaasi dhanka eh, qeybaha hore ugu dambeeya ayaan qabanayaa markaasi oo markaasi jaaniska siinaya si uu kaga qeyb qaato halo halo
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magaca halkaad naga soo wacayso
adawaayo sirsigad barwaaqo
haye waad la socotaa barnaamijka
aad oo weyn Mm, maxaad galabta kaga qeyb qaadanaysaa
codsi Mm, codkaaga unbaad tijaabinaysaa miya
maayo walaasheen codsi ayaan wataa codsi baa wadata haye codsigaaga soo daa markaasi haddii waqtigu inoo saamaxaana ku cayaari doonaa
waxaan codsanayaa eeskii faarax muftile gambe maayo iskuusanayna waan kuu soo day doonaa walaal waan ku cayaari doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo galab qurux badan galab cudoona hawada ayaan idinka leenahay Ee, markaana waxaan jeclahay dhanka farsamo yaqaanka iyo weliba inaan u jaleeco heesta markaasi si la yidhaahdo Een, dib u curasho oo markaasi fanaaniin badan ay ku wada luuqeynayaan heestaas iyo ka bogasho wanaagsan ayaan idin leenahay
dowlasa dowla qaba weye ugu horay u soco weye dalku maanta nabad weye dhibcura shaqara weye dusha dowla qaba weye ugu horay u soco weye
dayiciisa maha weeye u dadaal wax qabad weeye doorkaaga guda weeye danta guud aste weeye dayiciisa maha weeye u dadaal wax qabad weeye doorkaaga guda weeye danta guud aste weeye
madaxdiyo xildhoonku andowgan maanta joognaa darajadu u qalan weeye lacag saara kursigu weeye madaxdiyo xildhoonku andowgan maanta joognaa darajadu u qalan weeye lacag saara kursigu weeye
dadkayga hoow israaca weeye noqda oliya dir weeye u dirsadaha nasrigu weeye doona qaranki lumay weeye adaalinaha codsigu weeye dadkayga hoow israaca weeye noqda oliya dir weeye u dirsadaha nasrigu weeye doona qaranki lumay weeye adaalinaha codsigu weeye
wadadakii tegay maanta dowlad baanahay banisraacsan baanahay isu duuban baanahay wadadakii tegay maanta dowlad baanahay banisraacsan baanahay isu duuban baanahay kasi baraha bixiyo dugsi ruux dhigayo durusmaanka kabtiyo xilmaha ku soor weeye kasi baraha bixiyo dugsi ruux dhigayo durusmaanka kabtiyo xilmaha ku soor weeye
danjirah ahagamayo nafac maatadino darinkii wadaniyo digtoonida oho weeye danjirah ahagamayo nafac maatadino darinkii wadaniyo digtoonida oho weeye
dulimaa udinkiyo adorkii islaamugo ducadiyo digriga badiyo kadalbada ilaahay haye dulimaa udinkiyo adorkii islaamugo ducadiyo digriga badiyo
intaasaan kaga soo noqonaya stii dibi curasho markaasi ay fanaaniin markaasi fara badan ay ku eh, ku wada luuqeynayeen balse ana waxaan jeclahay dhanka wicitaanka inaan ku celiyo dhegeystayaasha lambarka afar lix lixdan sideed sideetan iyo laba eber lix ayaad nagala qayb qaadan kartaana dhegeystaha sida tooska wicitaanka halo halo
Halo, asalaamu calaykum walaashii Susan Degan.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhawow magacalkaad naga soo wacayso
Walaashii waa siyaa xamir jacaylo xaafada basiin.
haye siyaaxay galabtay baadigoob unbaa lagugu jirayo waxaa laleeyahaa siyaax yarta raadiyo
Waxbaa ka dhacay. Walaashii kale waxaa la ii raadinaya inkastoo la ii carabaaday balse aan waa dhegeystayaasha usoo gudbi doon.
ah laakiin inta badan abwaannimo unbaa lagu yaqaano kolley waa dhanka abwaannimada
Kale saasay u badan tahay walaashii maadaama la ii baadigoobayo.
yaanan kasii hor dhicin een markaasi adiga unbaa inoo soo dhegeystayaashaba annagaba inoo soo gudbi doona waxaa markaasi ka mid ah yarta raadiya oon galabta ka dhacday
Ee, walaashii waan filayaa walaashaas ii raadinaysa islamarkaasna baadigoobkii iigu jirtay in ay digteeda noqoto oo aan qadka soo haleelay inkastoo wararkeeda ugu dambeeya aan telefoonka eh, markaas raadiyaa aan soo shiday oon waxyaalihii horey sheegta aanan la socon balse eh, kolley waxaan maqlayay ballamo hore iga qaada iyo wixii lamid ah marka eh, marka qofku ballan galo waa dareemi karaa qofka uu ballanta ka qaaday iyo islamarkaas sababihii So- uu soom- kaga qaaday mm, soomaalida unba waxay tiraahdaa meesha bugto iyo fartaas og
kolley saasay u socotaayo maadaama layiri markaas ay ii sheegi diiday waxyaalaha ii baadigoobeyso eh, haddana ay ku adkaysatay inay raadinayso oo keliya Eh, waxaan jeclahay inay dadka ay si toosa u maqlayso islamarkaasna codkayga uu soo gaari doono waana u mahad celinayaa iyada iyo dhegeystayaasha kaloona hawada ku saaxiibnaba Eh, waxay ii raadinaysa waxaa kow aan dhegeystayaasha haddii aan xabuufiyo hadda ka hor asbuucyo ka hor ayay waxay ku luuqeynaysay islamarkaasi hees uu ku luuqeeyay inan kale heestaas marka waxay markaasi ka turjumaysa jacayl ama lamaano isjecel Eh, markaas ayaa ku yiri walaashii heestaas saa iska dhaafsid aniga ayaa kugu soo gudbinaya gabay ama geegaar isla markaas adiga iyo lamaanahaaga ay idinku ammaani doono isla markaasna waxaa soo ogaaday inay yihiin dadku markaasi hoy ku wada nool haddana aadniga siday u deganaa lahaayeen isla markaasna ubad u hiisaayeen marka gabaygu sidaas ayuu ku saabsan yahay dhegeystayaasha dib haddaad u xasuusisay
haa walaashii sidaas ku saabsan yahay ee, waana kaga mahad celinayaa sida markaas ay iisoo xasuusisay aniga waxaan isdhahay lugagambo muulu xasuusanaaye waxaa ujeedaa taashalaygu siye waqtig waxaa istiri waqtigaas horeba kuu dhaafay laakiin maanta jeegada unbaa lagu soo qabtay haa waxaa marka fallaari gilgilasho kaaga maartaa maqli jiray waa baashu waa socotaa shaqadii galabta waa laysa ayaa bal gabaygaasi iyo erayadu markaasi ka turjumayo haddii aad ee walaashii waa mahadsantaha walaashii degan dhegeysan qoor irdaha yaasiinka udubkiina lagu adkeeye durbaan ma garaacin weligayna goob ma tegin gacaladaada i keentay garwaaqsanow hasanow dooroone danabow dayaxa iskale waagoo daalacanaayo shamsugo idiirisow ilaahay darajeeyo dacawaalid baad qabtaa ducay kuu soo bidhay deeqa hooyada malaa'iga deris la noqo diinta kuwa xasida oo faarax kuu dhalay oo faysal kuu cawe ilaahay baa faxane gurigaaga farxad ku joog daruuraha isdhaafaya deegaanta waa cushaan dayaxa nuurkiisa dalka waa iftiibiyaan daruurta dayaxa qorraxdaas dusheena suran dunida isinaysa midabbay ku daafacdaa allaha daaye ma dumar bay la qiimo tahay san samay dooray adigaan kuu dadaalayaa sansamay dooray adigaan kuu dadaalayaa abaayo hambaliyo salaan baan hortaada suray inaad qoodiya ayaan leedahaan hubaa halyeyga aad guursatana uu hagaagsan yahay ee hoyga lagu geeyey ducaan u hibaynaya Wal- walaashii halkaas ayaan kusoo afmeenayaa waan rajeynayaa ina qadka si toos ugu soo laamo doonto isla markaas hadday gawaygaasi uu yahay mida anficina ay markaasi Haylii kasoo wada doonto.
maqli doonaa aalada aalada markaas radio cadaado
galabta gabaygaasi marka adig Mhm. galabta marka galabtay mhm.
galabtay gabaygaas ayaa codkayga ku tijaabinaya maadaama aan gabayo kale aan watay islamarkaasna waxyaalo kala diirfayay balse ayba ka soo baxday gabar meeshaan oo tiri ballan ay ka qaado marka ballantiina u oofiyana waa rajaynaya haddii haatan ay ka qabto islamarkaasi waxyaalo kalena way iisoo sheegi kartaa ee, midkaas ka bedelan inaa usoo gudbiyana waa jecla marka dhegeystayaasha codsiyadoodana aan laba tixgeliyana waa jecla maadaama aan
maadaama maadaama aad tahay ab dhegeystayaasha abwaanada inta badan dhegeystayaasha ka mid ah haddana abwaanada marka inta badan inay codsiyaal badan ku imaanayaan waa lagama maarmaana marka inaad tixgelisid labtirkaaga kaama kama maarmi karto
maya waa kusii talagelayaayo sababtoo ah markaasi maadaama codsiyadu ay hadda ka hor soo bilowdeen gabadhan bay kasii horeeyeen isla markaasna ay kana qayb ka tahay waa rajaynayaa markaasi inay soo fara badan doonaan waana ku tala jiraa isla markaasi markay codsiyadooda soo markaasi soo gudbistaan haddii ama isla markaas ka aqbalo aana maqlayo waan u tixgeli doonaa insha allah waana dhegeysiin doonaa haddii nafta baaqla iga dhigo siyaax galabtay marka iyagana marka marka ayagana wax ka codsado dhankayga waxaan filayaa inay si taalacayna usoo gudbi doonaan haddii codsigaas waa ku qasban yihiin maadaama codsiga aad tixgelisay inaa codsigana tixgeliyaan
saas waaye laakiin waxaa ka baqaa inaa midii hore iisoo codsatay haddii aan dhaho anigana waxaasa kaa codsana inay istiraado malaha waaba kaa aarsanayso ama dhanka abwaaninto xoogaa marka ka qaleed ee dabcan haddii aad raadi gabay iyo wax igu soo ka codsatay waxaa laga yaaba inay ku adkaato waxyaalo kale oo iska fududaan doonaan marka dhanka heesaha walaasheed waa mahadsantahay laakiin dhanka heesaha waxaa aaminsanahay dadka markaas heesaha ee dhankooda isku fiican dhanka jacaylka iyona wax ka ogyihiin marka aniga jacaylka sawir jacayl baaba ka ahayo waa ka samarta dhooro ayaan ka ahay waa ka samarta un
waa ka samaray marka marka gabayada baraamurka wax ka weydiin doona maadaama aysan gabayga isku fiicnayn dhanka gabayada iyo horta haddii la yidhaahdo baraamburka dumarka horta keebaa u sahlan siyaaxi haddaan su-aal kusii weydiiyo
walaashay horta gabayga iyo baraamburku waa shicir islamarkaasna qofka bini-aadanka qalbigiisa ilaahi ku dheehdo waa qalbigaaga ood ka shaqaysiisid wax walba waad ka keeni kartaa islamarkaasna wax markaas qof laga soo guuriyo ama qof kale niyadiis ku yimaado maano waxaa niyadaada ka samaysan karto marka waxaan aaminsana hablaha inay ufudud hablaha inay ufudud yihiin baraamburka
marka waxaad halka ay ragga halka ay ragga ufudud tahay ee gabayada iyo wixii lamid a marka waxaad leedahay dan gabayada inka soo dhiso xagga baraamburada alla iga soo dhiso
haa halka baraamburada laga soo dhiso maadaama ana haysaas ku fiicnayn dhanka gabaygana hays ayagu dhankaasi
waa laga yaabaa siyaaxay kuwo dhan oo badan oo markaasi inay ku jiraan laakiin baqaya dhanka abwaannimada haddii la yidhahdana aan laga laga daba dhicin laakiin dhankaas markii la yidhaha lasoo bandhigo aan ka jeesanaya
runaantii waa jirtaa qof niyadiisa islamarkaas ay ka buuxayso markii uu qofka soo galana ay kusoo dhacayso inuu heesiyo xilamada ku loodayo
siyaaxay aad baad umarka waxaa leeyahay isqarqarinina banaanka banaanka iga daa ciyaareen
bal waxbal waxuunaan ujeedo
ya boota galabta baabaha nooga dhigtay n siyaaxi haddaan kula sii kaftamo aadna waad umahadsantahay n sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay
walaashay mid lacaynaa ku leeyahay dhegeystayaashaan hawada ku saaxiibnana dhammaantood halkan kuma soo koobi karo laakiin waxaa idin leeyahay galab wanaagsan galab qurux badan waa walaashin siyaax samir jacayl oo idinla sidaas nabadgelyo aad baad umahadsantahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaataan kaga mahad celinaynaa samsam oo markaasi codsanaysay inay maqasho codka siyaax samir jacaylna waxaan filayaa inay kaga bagatay markaasina ay halkaasi kala dhacday haddii markaasi waqtigu u saamaxana oon filaya inay qad kusoo noqon doonto balse dhegeystayaasha dhegeystaha xiga ayaan siinaya halo halo
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دول المقع قال كنا سوا عايسة وادو هاي سلطة نواسة الله فتوى العرصة هاي سو درحمة سو دو
وادو هاي سلطة ان سياحة والمقلة يعطي ذا طبعا من ايلا رأسين عمرينا مركا هذا انا هم هجرين ولا شيء قالية ان طبعا قوية اي ايسا ديار سامة اي ايسا طلق aana ugu faraxsanahay midaan ku qanco waaye ilaahay anoo caqbalo ducadeeda marka waxaan leeyahay siyaax aadaad umahadsantu saaxiib inaa ku hilmaamanaha umalayna macnee weli waan ku xasuusin macnee inaa iga ballan qaaday inaa adiga aa iqanci doontid
ana
ma ilaawin marka saas weyna mahadsanta walaasha qaaliya maadaama ay si sharafda igu soo qaaday inta labana macnee si dhaqsiyana igu siyaashay oo ay nafta inta laba irahliilaraadi camlay qabsi soo gashay aada mahadsantaa aamiin aamiin baa anaguna leenahay isku raagohe weliba haddii ubad dhasheenna halaha idiin daay haddii kalena ubad kheyr qaba aynu idin leenahay samsamay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qeyb qaad mhm
dabcan waxaa maqlaayay la dheysay adigu maadaama aa gabyaa tahay ama adigu abwaanaa tahay dhanka gabdhaha heesay waxtaas lamid eh baraamurkaa laga soo dhis ama aad ka codsasid camal marka diyaacna ay dhahday inaan ka aarsana camalaa loo malaynaabo aars ma jirto isku daya laakiin inkastoona fanaaniin ahayn aniga og tahay diyaac waxay ga qabato waxay ahaayeen anoo hees islaamee xadowya ama jijabsanayo soo maa
adoo wax shaxaadayo unbaa dhegta lagugu soo dhegay haa marka shaxaad kale hadday soo baaneen anaga daysaysay waxa la sheegaya hanagaleed haddii kale shaxaad aan keenayna anaga moogtahay abwaaniin ma nihin dadka abwaaniinta unbaa waxa ayagu su-aabaa bulee marka waxaad leedahay annaga inaan wax jijabsano wax xadno lagama maarmi karo aa in kabadan dhegeystayaasha qadka ku jiro maanta dhegeysanaa hal dhegeysto asagu unuu dhiso
samsam qadka telefoonka ayaa ka go-ay adna way mahadsan tahayna sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadata qaybihii hore barnaamijkan oo ku guda jiraa balse dhegeystaha xiga ayaan jaaniska siinay halaalo
walaashii siyaax waaye jabsiga waxaas maxaa jabsiga siyaaxa waxaa la leeyahay dhanka heesaha markii abwaaniintii maadaama ay inta badan dalka ka maqan yihiin heesiis waa laga soo xadaya aniga iyo xataa kamid baan ahay dhegeys inta badan oo heesaha kasoo xada marka jajabsigu sidaa wey haddaad si kale u fahantay
may sax waayo walaashay laakiin anaga markaasi afwaan aan markaasi laga aqoonin goobaha bulshada ay u badan tahay maba iisoo diyaarin kara waxyaalaha aan codsanayo waayo waxaa aaminsana kuwa kale in anugu ka badiyo marka macalin markaasi ardayda waxba kama dalbado inta badan heesti inaysan hadda kafta unbay naga tahay inaan niraano waa lasoo xaday wax saasa laakiin kaftan unbay naga tahay heestii markaasi waa la ogyahay inuu fanaan kuu luuqeeyo laakiin kaftan unbay naga tahay annaga laftirka naga marka siyaxay galab wanaagsan baana ku leenahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay may waa saxanta walaasheeg markaasi hees kastoo la qaadayo waxay u badan tahay markaasi in inuu abwaan qeybsanaan hore maskax iyo qarash kaga baxay marka waxaa markaasi kaga soo horjeeda heesaha qaaditaankooda heestan waxaa soo aruuriyay abwaan islamarkaas erayadeeda fanaan baa ku luuqeeyey mid baa muusiga u garaacay maskax baa ku baxday iyo qarash wax baan la oran karin marka in markaas qof dhegaystay islamarkaas uu isku dayo inuu siisiyoo kale ugu luuqeeyo inuusa keenayn baa umalaynaya marka heesaha waxaa oranaya ayaa garadaha laga rifine saaxiibayaal qaabka jajabka marka sooma laysma dhihi kara siyaaxay maadaama abwaaniintii ay markaasi intii abwaan ay yar tahay inta kale inay ku qasbanaato haddii markaasi ay soo xifdin karaan heese kale oo markaasi abwaaniin hore ama gabayo hore abwaaniin hore lahaayeen in markaasi ay ku xusaan haddana yidhaahdaan heesta noocaasaan jecla inaan ku luuqeeyo
way jirtaa qofkaas macnaha qofka heestiisa lagu luuqeynayo waa qof heestiisa la taageero balse waxaaba iska dhaadhiciyaba aniga hees kastoon taageeraba inaanu codki keeni karaynin marka waxaad leeyahay
marka waxaad leed intaa ku ceeboobi lahaa meel dhex iga kala haari lahayd anuun iska dhaafo ha meel meel dhex inta iga kala haari lahayd oo marka baasha haddaa erayadii keenta xataa laxankii iyo waxyaalahaas oo dhanaa ka dhiman marka waxaan odhanayaa inay markaas fanaaniintii ay nagala socdaan live streamka iyo idaacadaha qaybahooda kale markaasi ay maqlaayaan heestoodiina ku ciyaaraan marka waxba ka baqayna xabsi laydhigaba saaxiibay marka sidaa daraaddeed waa iskaga dhaafay baad leedahay siyaxay maya maya bas waa ralaada aad baad umahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaataan kaaga mahad celinaynaa galab wanaagsan baan ku leenahay qaybihii ugu dambeeye barnaamijkan aan kusii saqaynaa dhegeystayaasha haddaan xasuusay la markay nagala qayb qaadan karaan oo afar lix lixdan iyo sideed siddeetan iyo laba ibirix ayaa nagala qayb qaadan karaan wicitaanka ayaan jeclahay inaan kusii socdo halaalo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaala soo dhawow magaca galkaad naga soo wacayso
walaashay si soo mahadsantahay raado waa soo laabataa ani barnaamijka hore ayaa qayb qaata laakiin codka ayaa wataa haye codsigaaga
ayaa haatanaya ciisa ku luuqeysa faan harace
walaal waan kuusoo dayi doonaa haddii waktigu inoo saamaxo galab cudoon galab qurux badanna oona ku leenahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaadatay waxaan jeclaa inaan wicitaanka siiyo markaasina kusii socdo dhegeystayaasha qaybihii ugu dambeeyna barnaamijka kusii saqeyn halo halo haye caayisha cududeeye soo dhawow soo dhawow bal mar kale waan ku leenahay maxaad kaga qayb qaadanaysaa
abaayoy waxaan salaamaya abeer yacsa jacayl runtii aad iyo aad u mahadsantahay gabay qatarayba soo jeedisa jirta laakiin waxaan ka codsanaya inay nagan gabaygaasoo kaleed isoo jeedisay andakeesaan kalisa anagkiisa heesta yacsanka jacayl ku saabsan baan soo dejinayaa oo gabdhaha anigaan ku ruqeynayo xitaa fanaanka lasoayn adiga unbaa fanaan noqonay marka waxaad leedahay siyaaxa hees iisoo diyaari dhanka abwaanadaba adiga unbaa ku fiican
haa gabay caaisho ku saabsan afkalas ku saabsan hees gabay ayada uun ku saabsan waa tahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay soo nabad noqo ayaan leeyahay si aad kaga qayb qaatay barnaamijka dhegeystaha xiga ayaan siinayaa halo halo
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow laal magac halkan naga soo wacayso
maashay kursin dadkan waa mahadsantaa adiga iyo asxaabta reediyo cadaada aad baan ii salaamiyaa magacaygu waa xididta farxadda ayaan dhowr oo jirta bakiin ayaan dhowr waa la socotaa barnaamijka
si wanaagsan walaashay haye gudagal maxaad kaga qayb qaadanaysaa galabta
walaashay maasha allah waxaan ugu kala qaadanayaa codkayga ayaan tijaabinayaa maasha haye bal soo daa
waxaan codkayga ku tijaabinayaa heesta dayaxda nuusha
haye bal noogu tuur heestaasi
calankan tusadayedidayda hooyi qarankan codkaday calaamadan ku lahaaye casiisiisu deeqo jirtaadan dhamaytirkina laga raali noqdo adiga waxaan salaamayaa asxaabta caashicuud iyo axsamali jeceel wariyaasha idaacadda dhammaan waxaan kala salaamayaa ibciraah sooshiyaal asxaabta aan ku wadagnay idaacadda aad baan u salaamayaa xasan axmed maxamed xasan kasaar xasan faa'iido cabdirashiid rashka dhammaan adduunka dhan waana salaamayaa walaalahay waan salaamayaa dhammaan qalb wanaagsan ayaanu leeyahay kirsanaya dan wax kalan wasaga qaadanayaa
dhammaan anaguna anagoo ka wakiila dhanka wariyaashana waana kaa guddoonaa mid raacayna yaan hawada kuu soo mari doona asxaabta kalena waxaan filaya inay kaa guddoomeen haye wax kalood kaga qayb qaadanaysa miyaa jidhaa
kirsan wallaahi ya samri jecel aad ayay gabi aad u qurux badan ayay soo soodisay warkaan waa u hambalyoonaya in anigana gabi aad kaas uga sii qurux badan inay iyo qaada ayaan rajeyni lahaan ka adkanayaa waa tahay galabtay codsiyo badan baa kolley ka dhacay halkan sidaan maqlayo marka waxaan filayaa inay ku maqli doonto galab wanaagsana waan kuleenahay waqtiguna wuu nahayaa gabangabadii barnaamijka ayaana sii maraynaa galab cudoon galab cudoon galab qurux badan baana hawada kaa leenahay qaybihii ugu dambeey barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystaha dhegeystayaasha hal iyo laba intaanu ka gaarno ayaan dhankooda u jillici doonaa kadibna hawada ayaana isku sii macsalaamay doonaa halo halo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولا المقع كان لقى سوا عايزة
سندجن وفضل خدمة سلامة ورين من ورياح دمان
mid la mid ah waa mid la caynayaan hawada ku soo marinaynaa soo dhawow maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka maanta galabta aad baad u mahadsantahay mid lacayn ay hawada kuu soo mari doonta kuna maqlaysa ayaan filayaa aad bu mahadsantahay dhegeystaha sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaatana kaga mahad celinayna galab cudoon galab qurux badan casriyo wanaagsanna waan idin leenahay guud ahaana intaas ayaan jeclayna kusoo gabagabeeyay barnaamijka idiin soo jeedinaysa filsan muuse yuusuf filsan degan dhammaan waxaan u mahad celinayaa asxaabta nagala qayb qaata barnaamijka wicitaanka weliba kuwii u suurtagalay iyo kuwii u suurtagali waayay guud ahaana sidaa nabadgeliya intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid lacayda nabadgeli